bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha oktoobar sannadda laba kun labaylabaatan qodobada kala duwan barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan qaraxaas waxaa ku geeriyooday guddoomiyihii degmadaas iyo duqii degmadaasi wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa madaxweynaha maamulka hirshabeellena waxa uu ka hadlay qaraxa ismiidaaminta ah ee ka dhacay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan wuxuuna tacsi u diray mas-uuliyiintii geeriyootay eheladooda waad maqli doontaan faahfaahinno kala duwanna waxay ka soo baxayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo qaraxyo kale ku burburiyey qaybo ka mida buundada degmada buulo burte ee isla gobolkaasi hiiraan wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa oo aad kaga bogan doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona taliska booliiska soomaaliyeed oo sheegay in gacanta lagu dhigay rag dilka geystay degmada kaaraan ee gobolka banaadir cidda dilka ay u geystay raggaas iyo waxa ay ahaayeen ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid a ciidamada dowladda oo al-shabaab maanta kala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgalladaas iyo sidoo kale sida ay u dhaceen waraysi gaara ayaan idinkaga heynaa oo aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulada dhuusamareeb iyo guraceel oo gurmad geeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo dhowaan laga saaray al-shabaab waad maqli doontaan xisbiyada ama xisbiga cunsuriga ah ee dalka swiden wuxuu noqday xisbiyada ugu awoodda ku yeeshay baarlamaanka dalkaasi swiden saameyn intee la-eg ayayse soomaalida ku nool dalkaasi swiden ku leeyihiin xisbiyadaas waraysi gaar ah ayaan caawa idinkaga heynaa waad barnaamijka kaga bogan doontaan qodobadaasi wixii soo kordhaayeen barnaamijka caawa ku soo qaadan doonnaa taminiya diyaarin waa anigoo cabdisalaan juula shaakir cabdiwaha cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waxaan ku biloobayaa degmada jaalalaksi ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya degmadaas ayaa waxa ay sheegayaan maanta waxaa ka dhacay qarax xooggan oo ismidaamin ahaa qaraxaasina waxaa lagu weeraray xarunta degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan qaraxaas waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray mas-uuliyiin iyo dad kale oo shacab ah oo goobta ka agdhowaa dadka halkaasi ku dhintay waxaa ku jira guddoomiyihii degmada jalalaqsi maxamuud nuur cagajoof dabaashe waxaana dadka qaarkood ee dhaawacmay la geeyey isbitaallada ku yaala degmadaasi jalalaqsi dadka qaraxa ku dhintay waxaa sidoo kale ka mid ahaa duqii degmadaasi jalalaqsi ee gobolkaas hiiraan oo ka mid noqday mas-uuliyiinta ku nafwaayey qaraxii ka dhacay degmadaasi duqii degmadaasi aadan maxamed ciise ayaa ku dhintay qaraxii ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan sida uu xaqiijiyey taliyihii booliska degmada jalalaqsi maxamuud shire xuseen qaraxaasi ayaana wuxuu ahaa qarax qarax ismidaamin ahaa oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey halkaasi ku qarxay saameyn aad u daran iyo dhibaato ayaana ka dhashay qaraxaasi qof ka mid a dadkii goobjoogga ahaa ee qaraxaasi kana eegdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sida qaraxa uu u dhacay iyo xog ogaantiisa dareenka goobta iyo jebiga sida uu ahaa
maantay meeshaan waxaa ka dhacay qarax nimankii dhagarqabayaasha ahay buudadii isku soo biimeen mooto saddex luguleehoo ma arkaysaa nimankaasu i wataana buuddadii isku qarxiyey buuddadii halkaas anigoo socda oo maaragtay ilmihii wiilashii istaafkayga ahay saddex wiil labana waa dhimatay midna waa ka dhaawac oo ila socday marka ilaahayna aniga waa iga badbaajay buuddadii buluburtanaa waa taasoo ma arkaysaa meydka dadka shacabkaana weli xaaladda weliyaa aruuriyo haynaa insha allah haddii alla idmo khasaaraha buuddadu waa go'an tahay afarta tiir waa taagan yihiin laakiin dhexda waa go'an tahay baawuurkii isqarxiyey tiirna wuu maqan yahay gudahay galay baawuurkii isqarxiyey guduhu galay soona guryihii ku yiil waa arkaysiin way dumeen baabuur oo dhanka qoraxsan uu ka soo galay ciidanka waardiyaha xaggana waa joogeen geeskaasoo kana waa joogeen meeshaa waxaa ka soo dhaxday saddex jid oo buuddada markii qoraxsan kala yidhaha saddex jidaa ka soo dhacday jid waa laamiga midna wuxuu ka soo dhacaa dhanka qoraxsimo dhanka sii qoraxsimona jid kalaa ka soo dhaca marka wuxuu ku yimid jidka dhexoo ku yimid bootobajaad raran oo ahaayo saddex lugoodleh
qof ka mid ah dadka goobjoogga ahaa ayuu kaasi ahaayee isla qaraxaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe qoraal uu soo saaray cali guudlaawe ayaa wuxuu tacsi ugu diray qoysaska iyo qaraabada ay ka baxeen allah u naxariistay dadkii maanta ku naafwaayey qaraxyadii ee ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolkaas hiiraan iyo sidoo kale buulo burte madaxweynaha ayaa xusay in ay uu aad kaga xun yahay qaraxaasi wuxuuna tacsi u diray geerida guddoomiyihii hore ee degmada jalalaqsi marxuum maxamuud nuur dabaashe iyo duqii degmada jalalaqsi marxuum aadan maxamed ciise oo ka mid noqday dadkii maanta ku nafbaayey qaraxii ka dhacay xarunta degmadaasi dhanka kale isla maanta degmada buulaburte gobolkaasi hiiraan qaraxyo ismidaamin ah waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan oo iyaguna lagu burburiyey buundooyin halkaasi ku yaalay qaraxan wuxuu ahaa mid xooggan waxaana qayb ka mida ku burburay buundada magaalada buula burta islamarkaana waxaa qaraxa ka dhashay khasaare kala duwan inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha inta uu la egyahay sawirro laga soo qaaday buundada ayaa waxa ay muujinayeen burbur xooggan uu soo gaaray buundada degmada buula burta ee gobolkaasi hiiraan buundadaas waxay muhiim u ahayd waddada isku xirta gobollada dhexe ilaa iyo magaalada caasimadan muqdisho al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi ka dhacay isaguna degmada buulo burtay ee gobolka hiiraan cali guudlaabe ayaana dhanka kale wuxuu tacsid u diray dadkii iyaguna galabta ku nafaayey buundada buulo burte ee gobolkaasi hiiraan isagoona tilmaamay in al-shabaab si daran ay iyagu ay dhibaatooyinkan u wadaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaana alle ugu baryey mas-uuliyiintii iyo shacabkii ku geeriyooday qaraxyadaasi in hoogooda ka yeelo janatulfardows inta ku dhaawacantayna eebe caafimaad deg deg ah uu siiyo n wararka waxaan ku guda jirnaaye al-shabaab ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maanta waxay al-shabaab kala wareegeen deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo kacdoon ka dhana al-shabaab qeybo fara badan oo ka mida dalka uu ka socdo ayaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa uu hogaaminayo xildhibaan xaadoole ama xildhibaan xaadoole waxay al-shabaab kala wareegeen deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab deegaanada lagala wareegay oo ciidanka xoogga dalka ay kala wareegeen waxaa ka mid ah tuulooyinka warkulan bagajeex gaaleef warciise qoordheere iyo jilibley kuwaas oo dhammaantood ka tirsan ama ku yaala inta udhexaysa magaalada jowhar iyo degmada raagaacelle ee gobolka shabeellaha dhexe haddaba waxaan wararkii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka howlgallada iyo deegaanada al-shabaab kala wareegay ka wareysanay korneel mukhtaar sheeh macabe oo isagoo ka mid ah mas-uuliyiinta howlgalkaasi qaybka ka ah hogaaminayana waxa uu u waramay waryahayaga abuukar dayax
waa mahadsantihiin dhammaantiin ololkee waxaa horta ka soo bilowna meesha la yidhaahdo maantay galka biyo cadhood ilaa meesha la yidhaahdo jiiddeere gooshay ilaa geyfo awaalduubile intaasaan soo marnay oo meesha joogi jiray oo waxuu ahay oo khawaaridi oo nabaddiidka ahay garabka hor alla ka baxay
waa gartay deegaanada aad hadda soo tirisay ma idinkabaa ku sugan oo ciidanka xoogga dalka ah
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeeda ku sugan meesha hadda kuu sheegaayo dhanka kaleentood meesha la yidhaahdo ilaa dhulkaas oo dhan waxaa ku sugan dowladdaa ku sugan waa garta waxaad ii sheegtaa xaggee hoos tagaan marka tuulooyinkaas iyo deegaanada aad tilmaamtay
tuulada degmada raagaceele intaas waxaa hoos taga jiideere awaalduuble geefo intaasaa hoos tagta dhanka kaletoona waxay hoos tagaan deegaanka biyacaddo
waa garta oo isla gobolka shabeellaha dhexe ah
gobolka shabeellaha dhexe waxaad ii sheegtaa marka wax dagaalo ah oo deegaanadaas intii aad howlgalka ku jirteen dhacay miyaa jira
w wax dagaalo hadda ma arkin dadkan maba joogaanba waxaan waa baxay wax noobaba dhiga indhaha ma saarin waa gartay marka xaaladda ka waran hadda deegaanadii aad la wareegteen wararku waxa ay sheegayaan in isgaarsiintii iyo wixii aad hawada ka saarteen oo xaaladdu mar ay adkeed maanta ka waran caawa jawigu siduu yahay
caawa hadda jawigu waa degan yahay waxa waaye nabad dhulkaanu ayay kaa dadka dhibi jireen ummaddana maaragtay ayay kaa dhibaateeyey ananka dowladaan nahay waxa waaye waxaa dhibayna ma jiraan waa u gargaaraynaa shacabkayna walaalkeyga aadaad u mahadsantihiin
korneel mukhtaar sheeh macabe ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinayay in ciidamada dowladda howlgallo kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ayuuna ahaa idinkaga imaanaya qodobo kale ayaad gordhow maqli doontaan
ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala soc
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fodgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo farriin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c bala xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso intarnetka hormuud goob kasta iyo goor walba
subersin design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr super sayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan super sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin super sign super sign design
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli la socotaan dhegeystayaal markan xildhibaan sambalolshe oo ka mid xildhibaanada golaha shacabka kuna sugan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo hadda ay ka socdaan abaabul ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in wakhtigan ay tahay wakhtigii dadka shacabka ah iyo guud ahaan bulshadu u midoobi lahayd dagaalka ka dhanka ah al-shabaab wuxuuna sidoo kale uu sheegay in dagaalka al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid a gobollada dalka loo baahan yahay in loo midoobo dadka shacabka ahna guud ahaantoodba ay dagaalkaasi u qalab qaataan una soo bandhigaan awooddooda balse intaanan sambalolsha aanan aadin taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed maanta waxaay sheegeen ama waxir kor waxay sheegeen in shacabka degmada kaaraan ay ku guulaysteen inay gacanta ay ku dhigaan laba xubin oo ka tirsan al-shabaab oo dil geystay qoraal lagu qoray warbaahinta dowladda ayaa waxa u qorna sida tan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle sidiiq cali dooddisho shacabka ku dhaqan degmada kaaraan waxay gacanta ku dhigeen laba xubin oo ka tirsan al-shabaab oo isku dayey inay baxsadaan kadib markii ay dileen askari ka tirsan ciidanka ammaanka agagaarka kaawada kabasiini ee waaxda nageyle waxaana laga soo qabtay waaxda jamhuuriyo labada xubin ayaa waxaa la wareegay ciidanka ammaanka iyaga iyo hubkii ay wateen waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh ayaa lagu yidhay qoraal lagu qoray warbaahinta wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona markan sambalolshe ayaan eegeynaaye waxa uu sheegay in loo baahan yahay wakhtigan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka in loo midoobo hadalladiisana waxaa ka mid ahaa
khiyaar tirabtare oo ka timaaday gobolka galguduud iyo galmudug guud ahaan soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada kusoo dhowaada dadkiinna iyo deegaankiinnii kusoo dhowaada maxaas khiyaarta maxaaseedna sidoo kale ayagana waa salaamiya odayaasha sharafta leh runtii maantay dalku meel xalad uu maraya waa ka wada dheragsannahay wax hadda aan wax iskaga sheegayno ma jiraan sahayda iyo saadka aad wadiinna waad ku mahadsan tihiin gurmadka aad sod gurmatiin akhyaartaanu waxay wadaan sahay iyo saad keliya maahane saanad militarina waa wadaan militari ahaanna u socda marka adduunka waxaa layidhi naf iyo maal nimankaanu naf iyo maal waa soo hureen aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waxay wadaanna waa gacantaada adugu naftaada ka qaad naftaada u qaad taas waxay calaamadu tahay qorahadii soomaaliya ay tiriyo ahaayed oodu ab ka dhow waxay muujinaysaa dirisnimadu waxay tahay walaaltinimadu waxay tahay weliba xilliga xasaasiga oo xaalku xun yahay waxaad wadiin ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane diinaar iyo doolar adduunka waxyaalla waa nooga fiican yihin bini aadamku wax badanna ma deeqaan laakiin waxa deeqa waxay tahay spiritka dareenka la muujinayo waa wax yar iyo wax badanba bini aadamku inuu qaybsado naftana isku horo dhiigga isku horo dadkan waa dad reermiyiah oo yaqaana xoolaha xoolahooda ninkii ninkii xoolihiisu ceel yimaadaan oo lala shubi waayo oo ay ka oomaan way dareemi karaan in xitaa xoolahaagoo ceelka lagu fiirsaday culayska ay leedahay cadow laysku fiirsaday iska dhaaf weliba hadda cadow kaa xoog badanoo wax u danaaniyana haysta wax kuu soo danaaniyo kula duula haddaa weyse dhibaato waay horta ilaahay walaalnaan lama dhigin walaal jaraatiin soo dhowaada waxaa nasiib wanaaga shalay qoryo qoryihiinna isku jeeday maanta inay meel iskula jeedaan guulaha iyo wanaagga la dirirka shabaabka laga dhexlay kow ka tah calaamad waxay u tahay joogitaanka maanta maxaas joogtaan iyo gurmadkiinnu inay qoloqolooyinkiin dhammaatay qoqobnaantii ay dhammaatay annagoo aan isku mashquulin ay dhammaato hadda ay tahay cadowga ummadda soomaaliyeed inaan ku mashquulno bini aadamkana ilaahay wuxuu camalkeeda barakeeyaa dadka uurkoolaha oo isku qalba fiyo halgamadan oo kale iyo dagaaladan oo kaleetana waxaa laga faa'iida waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada iyo kuwa shalay dagaalaa maanta inay walaaloobaan wax wada qabsiga marka waxaan rajaynaynaa taariikh cusub inay qoranto bini aadamkana waxay calaamadu tahay nimankan khawaarijtaa dalkan muddo dheeray haysteen shantii sano ugu dambaysay aaggan iyo dhulkan ay haysteen wax roobu tiis kuma deyn maalmahanna waa arkayseen roobab mihiigaan inay da'ayeen taas micnaheedu tahay hadda waxa jira dadka xajiyaa yaqaaneen marka xaj ku dhammaado maalmaha ugu dambeeya roobaa da'a oo micnaheedu tahay wasaqdii iyo dunuubtii iyo dembigii iyo meeshii wax lagu galaa aa lagu nadiifiyaa roobkaanu marka wasaqdoodu nadiifinaya calaamadna wuxuu yahay dadka bini'aadamka uurkoolnimada inay fasaxaad dhulka ku haayeen ayay calaamadu tahay inta hadda ayagu jiraanna roob kama di'in inta laga saarana biyaha meel meel walba biyaa yaalla meel kala geey lama arko dadkii qulubtoodii dhinacay iskula jeesatay labadii seen waxyeellaatiraana say waxyeelaan ma waayaan markii horena ayagaa dadka isku diri jiray maantana shuushuu baxay noqdeen waa baxeen sidii jinnigii fariirayda inay ka baxaanaan rajaynayna ilaahay idinkiisa idinkuna saamihiinna saamo barakale allaha ka dhigo waana guulaysanaynaa ilaahay idinkiis hadda bini aadamku waan iska naqaanaaye haddii dad diris yahay dooradaada iga ceshiiy dooradaada iga ceshiiya ku murmaanoo qaarkoodna dhiigaa dhex mara horta qabla alislaam wixii islaamnimada ka horreeya bini aadamka looma haysan jirin dembigooda wixii ka dambeeyey qofku wuxuu galow lahaa maantii dadka meeshaan jooga oo reer maxaaseed iyo dadkan halkaan jooga oo reer galmudug oo reer galguduudeed wixii horey uga dhex dhici jiray badda ha lagu shubo hadda kadib walaalnimo aana kala deeqdo weji wanaagsan aana kala deeqa dalku waa naga soo haraa waana laysla leeyahay oo idinkuna xagga gooni u malihdeen annaguna inta gooni u malihi wuxuu waa naga dhexeeyaan bacdamaa dhiiggaynaba isku meel ku socdo oo aan hal hadaf leenna hal ummad aanna hal dal aanna hal deegaan aan leenna waxaana ka rabaa wuxuu inay naga dhexeeyaan wax yari wax badanba aan qaybsanno haddii xagga roobka soo marana inta la wada daaqo haddii xagga uu marana la wada daaqo dhulkuna nacfi wuxuu ku leeyahay wadajirka in lagu wada jiro lagu wada noolaado in laysku dilo wax nacfiyu ku leeyahay lama arko marka soo dhowaada halganka socdana hooyaad u ahaadeen saldhigaad u ahaadeen dadkii bilaabay shabaab in lala dagaalo iyadoo amisom la kaashanayn oo ciidan dowladeed la kaashanayn oo deegaanka dadka jooga uu qoqoban yahay oo sida ay ummadahan ugu dhex jiraanba idinku dhex jiraan ayaad dhabarka dhabarka u xirateen inaad wajahdaan magaalooyinka keliyahoo hadda nabada hoo shabaabka caagan oo cabsilaan la dhex maraayana magaalooyinka aad ka soo jeedaan aheeda dhuusa magaal iyo meesha la yidhahdo xeraale iyo gurceel iyo caabudwaaq iyo matabaan ay ahaayeen ayadoo inta kaleeto dhilqa camal ay ugu dhex jiraan shabaab ay taa taa ku haystaan dadka dhiigga ka dhex galeen idinku mar hore dhiiggiina sifaysateen haddana annaga keenaan sifay doontaan insha allah waana xeela sifay doontaan Een, marka haddii hooyo ay tahayna hadda nafteedana kan hiiraan ayaduu xirmay jidka beledweyne iyo matabaan oo ay intana ka soo dhowaadeen oo ay jawiil soo istaageen ama beer meesha la yidhaahdo kalabeer iyo ceelgaalba ku- beer- ceelgaalba kaas waa qabsadeen afka beledweyne yimaadeen intana maxaa sii beledweyne kala xiranta mar hornaba ay go'doomiyeen buulobardi iyo beledweyne ay kala go'doomiyeen ayaa waxa lagu qasbanaaday inta laga baxo beledweyne oo etoobiya lasoo dhexmaro kor lasoo dhexmaro matalaan la yimaado hadda waxa socdana idinka idinka ag bilaawdo marka laba gooraba halgankaanu hooyadood hooyo- hooyadii halgankaantiin allah idin karaameeyo soo dhowaada Een, waxaan jeclahay maanta wixii ka dambeeyana geedkan haddii hal qof gacan ku qaado m- waxaa dhici karta inuu sii noqdo laakiin haddii nin walba meel ka qabto waa fududaan cadowga hadda kadib ilahay idankiisa inuu fududaado ayaan jeclahay because dadkii waa soo baraarugay qof qofay noo dili jireen hadda wixii ka dambeeyana waa annaga ayaga isla dilayna haddii ilaah yidhaahdo Een, marka haddii walaal yimidna inaad tihiin waa leeda ogyahay dadkaad u timaadeenna waa walaal si dhabahayna u qaadanaya hiilkaas si dhabahay u qaadanayaan wax weyn ugu fadhiyaa waa symbolic wax weyn ayuu ugu fadhiyaa waxaan aaminsanahay inaad inta kaloo galmudug jirto wakiil aad ugu tihiin iyo guud ahaan galgudud Een, marka idinku hadda waa isoo dhaafsiideen intaa waa la dhaafsiiyey inta kaloo dhimanna ilaahay idinkiisa waxaan rabnaa inaan dhaafino waxaan aan u soconnaana annagu inaan xurayno maahane soomaaliya inaan xurayno waa because tallaal nimankaanu intuu jiro lama nasan karo marka hadda soo dhowaada walaalo jiraa tihiin waxaan jecel lahay annaga hadda culayska xoogaa meel meel space yaroon ku neefsana haysanaahe spacekaasna inaan sii ballaarin oo cadowga iska fogeyno soomaalida kale kor saaran yihiin iyo dhibaayaanna aan annagu u kaalmayn aan rajaynayna haddii ilah yidhahdo aan ka dulqaadno culayskaas Een, dagaalka haddii galmudug soo gasho ila maahan shabaab sii jiri karo walaalaheenna naga koreeyo oo ama naga hooseeyo oo mudulloodna haddana waa dhaqdhaqaaqi bilaabeen ayagana ilaaha guuleeyo waxaana la ka rabaa sideedaba nimanku haddii w- webiga shabeelle inta haddaan ka joogay xagga ka joogaan inta ma joogi karo haddaan hiiraan ka saaray shabeellada dhexay joogaan anigana ma joogi karo hadday gadaal naga jiraan inta ma joogi karo intana inaan u dilno annagoo wada soconna xaggala inaan u dilno oo u duulno annagoo wada soconna hore aan u soconno meel aan u dhaafno inaysi jirin keliya deegaan reer hebelaa laga xorayna ma jirtee dalkaa laga xorayna nimankaan haddii ilaah yidhaahdo walaalaa jiraatiin soo dhowaada warku waa badiyey
Thank you.
qaybihii dhexe ee barnaamijka wareegga wararka ayaad maqlaysaan dhegeystayaal markan haddaan eegno waddankii sweden xisbiga cunsuriga dalkaasi ayaa waxa een, iyagu ay noqdeen xisbiyada xisbiyada ugu awooda badan ee dalkaasi soomaalida kaalin intee la eg ayay ku leeyihiin iyo saameyn intee la eg ayay ku leeyihiin een, xisbiyada dalkaasi een, ka jira waxaa wareyskan noo qaaday waryahayga halkaasi ku sugan maxamed shibiin
doorashadan waa doorashadii ugu horreysay ee aadka uga duwan inta ee, doorasho ee waddankan soo martay ilaa ay markaa mataqaana maaragtay muxuu ahay abuureen een, muxuu ahaa dimuqraadiga waa kun iyo muxuu ahaa sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii oo ay toos u abuureen markaa mataqaana maaragtay muxuu ahay ee, dimuqraadiga hore way u haysteen laakiin markaa maaragtay waa markii ay soo saareen weeye dimuqraadiga ma- tooska ah ay markaa waddanka ku hogaamin doonaan intaasoo dowladoodna way soo martay Een, xisbiga markaa mataqaana inta badan markaa maaragtay waddanka ka talinayay wuxuu ahaa xisbiga markaa mataqaanaa la yidhaahdo socialka ee- ee markaa maaragtay ee aad u soo yaro liitay ee aan markaa maaragtay heli k- karin aqlibad ku filan markaa maaragtay wax ku maamulo asagoo markaa hore u haysan jiray Een, waddankan markaa sideed xisbi ayaa ku jirta golaha shacabka oo ay u kala baxaan midig iyo bidix Een, qaybta midig markaa maaragtay waxaa ku jira xisbiga la yidhaahdo isbariya democrat oo xisbiga markaa maaragtay lagu eedeeyo Een, muxuu ahaa kala sooca iyo cunsurnimada waxaa kaloo ku jira markaa maaragtay xisbiga moderaadka ah ee xisbiga markaa maaragtay dhanka xag jirka ah iyo kan kristdemocratka ah iyo muxuu ahaa xisbiga markaa liberalka ah xisbi kale ayaa jiray oo markaa center ah laakiin markii dambe markaaba ka go'ay ee meel dhexaad soo istaagay dhanka muxuu ahaa een, bidixna waa waa vensterka oo sosiaalka iyo xisbiga markaa maaragtay cimilada ee layidhahda milyooga doorashadii dhacday markaa maaragtay waa aad baa loo hardamay waa la dadaalay laakiin sosiyaalkii markaa maaragtay oo hogaaminayay labadii markaa mataqaana maaragtay wuxuu doorasho u dambeysay een, waa looga guulaystay marka waxaana looga guulaystay laba kursi oo keliya oo dhanka bidix ay heleen boqol iyo toddobaatan iyo afar kuwan kalena ay heleen boqol toddobaatan iyo lix laba kursi ayaa markaa mataqaana looga guulaystay in ay markaa maarata dhanka kale markaa maaragtay ay u dhacdo markaa maaragtay waxaa la sameeyey markaa maaragtay muxuu ahay ee, ee, ee, guddoomiyaha baarlamaanka oo ay markaa tahay shaqadiisu inuu markaa maaragtay muxuu ahaa een, soo- soo bandhigo xisbiyadii markaa maaragtay doonaya inay markaa dowlad dhisaan kadib taa waxay noqotay inay markaa maaragtay xisbiga markaa maaragtay midigta ay ku guulaysteen markaa mataqaana inay dowlad soo dhisaan ayagoo markaa maaragtay ka haysta kaalmo buuxdo xisbiga markaa mataqaana maaragtay muxuu ahaa een, muxuu ahaa cansariga ah ama la yidhahdo isbaariya dimuqraadka Een, xisbigaasi markaa dowladda kuma jiro laakiin waxaa loo sameeyey markaa mataqaana maaragtay xafiis gaar ah oo markaa dowladdu markaa mataqaana maaragtay ay wax kala maamulayaan wasiirro ma ahan laakiin markaa mataqaana maaragtay wasiirada markaa mataqaana maarata dowladda kuwii markaa maaragtay wax u sheegayay qaabka wax loo maamul lahaa ayay ku jiraan waana midda kaloo cajiibkaa waxay tahay oo xisbiga markaa mataqaana maaragtay dhankan hadda dowladda dhistay markaa maaragtay isku isu tegey xisbiga ugu sarreeya weeye marka laakiin ayadoo markaa maaragtay la doonayo in dadka la qanciyo markaa maaragtay ayaa loo diiday inay markaa maarata dowladdii markaa maaragtay ka miqdaan haddana dowladdii markaa maaragtay ayaga ayaa markaa maaragtay si markaa maaragtay muxuu ahaa ee dad eh, dahsoon markaa maaragtay u xukumaya Een, eh, waa xisbi markaa mataqaana maaragtay eh, caqabado badan markaa la soo baxay waa xisbi markaa mataqaana maaragtay aad markaa maaragtay looga wawarsan yahay hadday aynu nahay ajnabi markaa mataqaana maaragtay aan aad iyo aad markaa maaragtay aan markaa maaragtay u feejigsannahay Een, wax hada toos ah markaa mataqaana maaragtay oo ay ku samayn karaan oo markaa dhibaatooyin muuqata ma jirto waxyaalaha hadda markaa mataqaana miiska u saaran waxay tahay in markaa maaragtay waddankani lix kun oo qofood ayuu sanadkii soo qaadan jiray oo uu siin jiray markaa mataqaana maaragtay muxuu ahaa ee, een, eh, sharci siin jiray oo markaa maaragtay waddanka lagu joogo waxay markaa soo saareen in markaa maaragtay lixdaas kun lasoo afjaro oo un laga dhiga markaa maaragtay in sagaal boqol oo keli ah meesha waxaa ka baxaya shan kun iyo boqol qofood markaa mataqaana maaragtay suurtagal maaha markaa maaragtay haddii waddanka soo galaan markaa maaragtay inay sharci helaan waa in dib loo celiyo weeye Een, eh, horta midda ugu horreysa qofka hadduu markaa maaragtay jinsiyadda waddankan qaatay eejinta waddankan oo haysto markaa maaragtay sharci markaa mataqaana maaragtay ku qoran waddanka oo lagu celin karaa ma jirto waa qofkaas markaa maaragtay xaqa uu leeyahay qofka markaa waddankani u dhashay ee markaa maaragtay swedishka ah Een, ee markaa haddaan idhahdo markaa maaragtay dee jinsiyad ahaan markaa u dhashay ee cad markaa maaragtay waddanka u dhashay wax xaqa uu leeyahay ayuu qofka kale markaa maaragtay leeyahay ee markaa jinsiyadda haysta ee gadaal ka qaatay markaas micnaheedu waxay tahay markaa mataqaana maaragtay muxuu ahaa een, wax sharciga qoran oo lagu celin karaa ma jirto haddaba markaa mataqaana qof jinsiyadda waddankan haysta oo baasabor laga noqon karaa ma jirto xukunka haddii uu dhaco oo ama qadaada ay timaado oo markaa mataqaana xukunka qofka kale ee- ee ee waddanka u dhashay markaa maaragtay asal ahaan wixii ku dhacaa unbaa ku dhacaya haddaba markaa haddii taa markaa maaragtay baasaborkaasi qalad ayaa laga yaaba in loo fahmay qofka wuxuu haysan karaa maaragtay baasabor baasabor qaxooti waa suurtagal weeye markaa ma qofka hadduu markaa maaragtay qadaad sameeyo in markaa maaragtay lagu soo oogo marka qaab looga celinayo markaa maaragtay baasaboorka maaragtay qaxootinimada daama markaa matqaana xisbigan markaa matqaana maanta uu markaa awood soo yeeshay ee uu noqday xisbiga labaad ee markaa matqaana uga awoodda weyn markaa maanta waddankani marka wax walba waa ka- waa ka suurtagal weeye oo aan ahayn in markaa maaragtay baasaboor markaa maaragtay muxuu ahay ama jinsiyad waddanka la qaatay in dib looga celiyo haddii taasi ay imaan karto waa in markaa matqaana maaragtay caddeemo markaa matqaana maaragtay furan oo markaa maaragtay in- in la- in la- la hor keeno weeye markaa maaragtay waa suurtagal weeye sida markaa norway ay samaysay in kuwan ayagana sameeyaan marka maarta wax walba waa loo filan karaa maarta laakiin mar walba marka maarta waa in la soo oogaa marka maarta qaab looga celinayo inay tahay marka in qofku marka asalkiisa hore uu ku qaatay marka maarta jinsiyadda marka maarta qaab qaldan Een, eh, waxa weeye marka mataqaana maaragtay sharcigu sida u yaala weeye qofku inuu dalb uu- uu manaa uu dalbado inuu marka ma jinsiyaddii marka iska bedelo uu marka jinsiyadda waddankan qaato kaasi wax laga bedelay ma jirto laakiin waxaa la adkaynayaa marka mataqaana maaragtay in maaragtay baaritaan markaa maaragtay dheer markaa qofka lagu sameeyo in markaa mataqaana maaragtay muxuu ahay sidii markaa sahladeed markaa maaragtay marka hore waxa loogu ogolaan jiray aan loogu ogolaanin markaa ma- laakiin sharci markaa baarlamaanka uu soo saaray maanta oo wax lo- wax looga bedelaya ma jirto laakiin waxaa la siiyey markaa mataqaana maaragtay eh, eh, eh, waxa socdaalka iyo markaa maaragtay booliska awood markaa mataqaana maaragtay sare waa in markaa maaragtay siday markaa maaragtay wax ku fulin karaan ay ku fuliyaan ujeedku uu yahay in markaa maaragtay la dhimo intii badnayd ee la siin jiray markaa maaragtay jinsiyadda in wax wax badan la adkayn doono markaa maaragtay way muuqataa taas waa waxa markaa aan- aan u fadhino waxa aan sugayno weeye marka annagu markaa xisbiga aan ka tirsanna maaragtay waxaan la imaan doonaa maaragtay inaan mucaaradno oo aan markaa maaragtay aad uga hor imaanno ayadoo markaa maaragtay awooddeenu ay yar tahay in markaa maaragtay sharciyada ay soo saarayaan markaa maaragtay aan ka hor imaanno laakiin dee waxaan samaynaynaa markaa inaan markaa u codayno oo markaa maaragtay codayn markaa maaragtay ka soo horjeeda laakiin wax kaloo aan qaban karnaa ma jirto mar
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haan to haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany italy griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo aeroboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kala ah eber lixal shan sideetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber sideetan iyo labo labaatan iyo shan hamogaan western union
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimada na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaa kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxibhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni aan
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegga wararka ayaan isla maraynaa markan haddaan eegno maamulada dhuusamareeb iyo guriceel ayaa gurmud geeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab gurmudkaasi waxaa guddoomiyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cismaan goobta ayuuna ka hadlay waxaa sidoo kale goobta ka hadlay xubno kale iyaga oo dadka gurmudka geeyey ka mid ahaa dadkaas ayaa horumari doona kadibna waxaa deeqdaas ka mahad celin doona guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan
halkan waxaan ku soconnaa wafdi ka yimid galmudug khaasatan galgaduud degmooyinka u sokeeya waxaan soo aadnay ama aan nimid deegaanka iyo sooman ee aad halkan hawsha ka wadaan adiga iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka ah hawshaad waxay ku jirtaan waxaan ballaynaynaa waana soo dhowaynaynaa waana garab taagannahay waana hawl soomaaliyeed waana hawl aan isleennahay waxaa lagu badbaadinayaa dalka diinta iyo dadka niman sharwadayaalihii ummaddii soomaaliyeed dhibaato badan ugu geysteen hadaf diineed oo ay dadkii marhababiyeen intaa kadib waxaan wadnay agab aan badnayn xaqiiqdii wux inay badnaadaan inay yaraadaan macna kuma sameeyaan waxaa macna sameeya qalbiga iyo inaad la damqato walaalkaa maalinta xaaladda aada ku jiro aad garab istaagto waxaan wadnay saddex gaari mid waa shidaal mid waa raashin midna waa agabka layidhahda darayga oo lagu talagalay ciidamadu inay isticmaalaan waxaan ugu talagalnay hayadaas yartaa inaan ku garab istaagno ku dhiirigelinno ciidamada halkan dagaalka uga jira noocyadoo kala duwan dee halganka iyo qaybihii uu soo maray iyo qaybtii aan ku lahaynna adaa sheegay waa ku mahadsan tahay magaalada matabaan hadda dabcan waxaa la garanayaa reerka deggan soomaaliya way taqaannaa waxay keeneen gurmad wejiyo dhowr nooc leh dhowr nooc ah ayay hore u keentay degmadaas oo magaaladaas maamulkeeda iyo ganacsatadii iyo maxay kale laysku soo abaabulay maantana guraceeloo ku xigta iyo dhuushamarraba ku sii xigta ayaa gurmadkeedii hadday yihiin mas-uuliyiinta halkaa ka soo jeeday iyo hadday yihiin reerkii halkaa degganaaba gurmadkii kalena waa kana waxaa intaa dheer maalintaan xabbadda bilownay ilaa yoomul haada nagamay harin dagaalkaa noogamay harin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aragtidiinna iyo gurmadkiinna iyo hantida aad keenteenba waxay maanta iigu fadhisaa macno aanan qayaasi karin dareenkayga si aan u sheega aanan garanayn ayay igu fadhisaa waadeerow gobollo badan baa deris nala ah haddii gobol la yidhaah haddii reer la yidhaahdana reero badanaa deris nala ah maxay kuwani ugu laba celinayaan ugu saddex celinayaan kuwa kalena mar looga leeyahay hal mar looga leeyahay su-aashaas isweydiinay rabtaa yaa in maskaxda dib loogu celiyey rabtaa su'aashaas inay dagaalka wax ka galaan inay gurmad fidiyaan inay mar kale eeg waxaa la yidhaahdaa waxa u qaalisan dunida waa naf iyo maal oo sac isugu xidha oo labadiiba miyaana laga reebtay warniyow daynka haddaan gudi weyno waa xasuusnaanayna markaan ugu yaraano haddaan dayntaa soo celin weyno aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa gurmadka aad noo soo fidiseen mahad celinaynaa waa ka mahad celinaynaa aad iyo aad aad umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintan ayaan kusoo gabagabaynaynaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir aad idinla socodsiinayey cabdiwahaab cabdiqaadir xasanaa farsameynay inagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaane alla